bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta kula dareerasan warbaahinta warsan markii laku reeba hamiinimada jamaada ee sabtaga hoydaas hamiinimo isniingu iyo talaadaha hoyda ayta taariikhdan iyo ka eedanta tumilita bili saddexaad sanada lamada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagadana waliba ku mid aha siyaasi sheekh isaaq xuseen oo ku mid ah siyaasiyiinta deegaanadani koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadalay arrimaha khilaafka dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo xiisada ku teegan gobolkaasi geda barnaamijka ka dheegi doontaan waraysi unola weeldhani siyaasigaas saasaata waliba barnaamijkaana kagu bogdi doontaan hoo ilaahay karaalnagada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku dhawaaqday kiiskiin ka horeeyey ee koronafirus oo laku helay gudaha dalka soomaaliya barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada dowladda soomaaliya oo ka dhawaaqay in la roojiyay duulimaadyada caalamiga ee soomaaliya kubahow iyo haangagalow barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone gudiyada arrimaha bulshada maaliyadda iyo gaadiidka baarlamanka federaalk soomaaliya oo ka dhawaaqay in la roojiyo jaadka kukooyo dalalka dariska le ee soomaaliya sida kenya iyo etoobiya oo horaan lanku heli kiisaska koronafirus barnaamijkaasiinku gudbii doono qodobadaas iyo walaagahni zaa'ida anugu maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasi saari intana siinkula dareersiyahay mar kale iyo mar lamaad akhyaariha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan sheekh xuseen isaaq oo ku mid ah siyaasiyiinta deegaanadani koonfur galbeed soomaaliya horeynan ahaadi jiray hogaanka ahlusunna wal-jamaaca ee deegaanadani koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba use ku hadalay khilaafka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya waraysuunula weeldhani iyo weliba use eedun ku hadalay xiisada ku teegan gobolka geda ee dowladda soomaaliya maamul goboleedka jubbaland iyo iska haayaan waraysiga weliba sheekh isaaq xuseen cabdirashiid ismaaciil axmed bismillaahi horta dowladihii hore iyo dowladdan farqi weyn baa udhexeeya dowladdan waxaa waaye waxyaa badan bay ku guulaysatay sida kow markii laga soo bilaa hawada soomaaliya dowladdan waa ilasoo wareegtay waa guul noo soo hooyatay dowladdan uu madaxweyne farmaajo hogaaminay usoo hooyatay shacbiga soomaliya usoo hooyatay wey in loogu hambaleeyay mudan tahay dowladda marka hadda waad ujeedaan sida ciidamada xoog badan ayay samaysay oo sidii dalkan lagu badbaadin lahaa diintan lagu badbaadin lahaa shacbigan soomaaliyeed lagu badbaadin lahaa nimankan odowga oo argageysa loogu badbaadin lahaa ayay dowladda xoogga saartay ciidamo badan oo maaragtay aad iyo aad tayan leh iyo xoogga saartay dowladda taasna insha allahu inka mahadnaqaan hadii ilahay waayahay marka marki fiirna dowladda madaxweyne farmaajo oo xilshan walyaran dhiman wadankana adinba dareeri karto siyaasadii heerka marayd dhowaan waliba ciidamo landaadgure gobolka gedo oo dhibaato meelisay ku dhiiray dowladda kenya eedan lanjeediyahay balla xuduudo kenya iyo soomaaliya iyo ciidamada lajihay kuwaranba
bismillaahi la socoto xaaladda ka socoto dalka nimankan dowladda soomaaliya horta iyo dowladda kenya dowladda kenya waa og tahay dhibaatada ay ku hayso soomaaliya waad la socotaan waxay leedahay baddi soomaaliya anaa iska leh soomaaliyana dalkeeda taaka ka mid ah in la qaato marna ma yeelayso mama ogolanayso dowladihii hore dowladdan waxay u bedelan tahay dowladihii hore badda waxaa lagu xantaa in dowladda badda ay wax ka gateen ay iibsadeen ayay maaragtay feerka ugu jiraa soomaalida dhegta ay ugu jirtaa dowladdan laakiin waxay diiday in taaka ka mid ah dalka ay la qaato marka taas way ku maxadsan tahay shacbiga soomaaliyeedna ma ogolan karaan dowladda somaliyedna haddi joogtana ma ogolan karto sidaas darteed kenya marka waxaan leenahay kenya dowladd waxaa tahay dariskeena ah darisnima naga dhexaysa waxaan leenahay hanqaltaag aad u hanqaltaagayso inaad dalka soomaaliya aad qeyb ka mid aad qaadato dowladda soomaaliya ma ogolaanayso shacbiga soomaaliya ma ogolaanayo waxaan leenahay raalli ahaan leenahay waayahay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleeda dalka waliba siyaasadii ciidan xunta la dareerta jubbaland heerka maraayta puntland heerka maraayta galmudug wala kudhi ogayti marka dowladda dhexe eedeyntaasay oo maamul goboleeda lan jeediyay oo dowladda dhexe ku damboyta lilay ku waranba adeerish waa qof oo dowlad diid ahoo oo nidaamkii systemkii hore hogaamiye kooxyada in dalka lagu soo celiyo doonahayay ayaa sidaa qaba laakiin dowladda i shacbiga soomaaliyeed waxay u arkayaan shacbiga soomaaliyeed dowladdan inay tahay dowladdii badbaadin lahayd dalka iyo diinta iyo dadkaba inay badbaadinayso u diyaargarowda inay tahay ay aaminsan yihiin aad intii wax garanayso kow fiiri maamul goboleedada hadda ahmed midoobe oo awal awal wuxuu ahaa la og yahay xoog ku qabsaday gobolkaasi dadkii u dhashay gobolkaas u dhashayna iska soo ceeriyey oo si jabhadnimo ku haysto awalba iska dowladid ahaa iska maarata niman oo nimanka kamid argagixisada qeyb ka ahaa xoog buu meesha ku qabsaday dowladihii xasan sheekh mahmuud baa meesha ay maarata ayadoo diidaysa ayay meesha xoog ku qabsadeen markii dambena waa la heshiisay laakiin dowladdan hogaamiye farmaajo markay aragtay in ninkan halis ku yahay dowladnimada iyo jiritaanka soomaaliya dagaal bay la gashay dagaalkeena kula jirtaa waayahay marka maamul goboleed waaye jubbalandna xag manlaha ini naftitit dastuuri marka lan feeraye ini wali xagan lahaytii dowladda dhexe iyo gudbida waxyaabihii dowladda dhexe lanku barahayna iyo naftee bilowd waad og tahay markii doorasho waktigiis dhammaaday asigaba xaaraan bu ku jooga awlba doorasho fiican ma jirin hadda dawladda markay tiri doorashaad dhacaysa wuxuu sameeyey waad og tahay musharaxiintii oo dhan imaal dawladdii meesha inay imaado waa u diiday marka taasaa daliil u ah waxaa la yidhahda sadar mawdus waa ka dhan taasaa daliil u ah waayahay aan dhammaysto marka isagoo meesha maraya haddana wuxuu yidhi dawladdii taliya meeshii loo magacaabay ciidamada xogga dalka soomaaliyeed garoonka laga soo celiyey cid alle idii wax garanayso soomaali way og tahay marka ninkaas wuxuu ku sifaysan yahay wuxuu yahay waa og tahay laakiin anaga waxaan leeyahay sida hadda fiiri koonfur galbeed waa maamul goboleed dowladda federaalka taageersan wey oo oo saliim ah hirshibeele sidaas oo kale jubbaland iyo maaragtay puntland waad og tahay waxay ku dhaqmayaan deni wuxuu samaynayn waad og tihiin waa dareemo karti marka in hogaamiye kooxeednimadii ay dhegooda ay ku jirto weli oo system horumar dawladeed aan ogolayn dad shacbiga dawladnimada soomaaliyeed jiritaanka jiritaanka soomaalinimada halis ku ah ayay dabada ka soo riixaysay dawladda imaaraadka arabta marka waxaan leenahay kuwaas waxaan dhihi karnaa soomaaliya ma aha gubilkay soomaaliya ka yihiin maxaa yeelay soomaaliya maanta oo baddeeda la xoogaay dalkeeda la xoogaay oo leeyahay qeyb ka mid anaga askale leeyahay kenya oo aad ogtiin ay soo hunguriyanayso ciddii garab soo siinayso oo maaradka ugu kaalmaynayo ciddii garab soo siinaysa lama dhihi karo marka soomaaliya waayo gubilkay soomaaliya ka yihiin shacbiga soomaaliyeedna waa ogaadeen meelaha ay haystaan ayaga ma haystaan bal hadalkan fiirso dowladnimo sheeganayaan jubbaland hadda puntland hadda dowladnimo sheeganaysa deni meesha isaga ma haysto shacbiga soomaaliyeed haysta shacbiga soomaaliyeed dowladda farmaajo uu hogaamiyo si ay u jecel yihiin waad aragtay maalin dhowti markii layidhi iskoolada shuul ku midihni markay yidhaahdeen wixii puntland ka dhacay cashar bay u tahay deni hadduu wax garanayo adeerow shacabka dowladday rabaana dowladda dowladda dowladdoodii rabaana ka hor wareega haddaad aad maarata aad dowladda aad rabin marka insha allah waxaan leenahay soomaaliya soomaaliya iska leh muqadas waayo taaka soomaaliya lama qaadan karo cidna ma qaadan karo waayahay fahni dowladda dhexe maamulka koonfur galbeed iyo galmudug oo aad naftateedba ogda waxyaaba ay kusoo badiy la dareertay xilliga doorashada xilligay qoorqoor madaxweynaha galmudug la doorday ahlusun iyo dowladda dhexe wali dhex maray ogsanta markuun dowladda naftihee eedmaka laha inay firgelin oo siyaasadeed kuwid maamul goboleeda dalka
horta dowladda dalka inay dadka inay fahmaan baa rabaa dowladnimada dowladda soomaaliya dalka guud ahaan ayadaa mas-uul ka ah maamul goboleedyada waa sistema maamul waaye sistemkaasna ayadaa maarata hoos imanayaan adduunka waad la socotaa maamul goboleed federaal kanley ma aha etoobiya federaal waaye maraykanka federaal waaye habkay u dhaqmaan waad u jeedana waad arkaysaan madaxweyneyaasha iyo ra-isul wasaarayaasha hadda ra-isul wasaar etoobiya nin dhahay maaradi madaxweynaha gobolkaasaan ahay madaxweynaha la murmaya wax dhahay maarade ma jirto waay systemka marka waxaa la rabaa dowladda dhexe dalka madax ka ah systemadan maaradi ay dowladday ka amar qaadanayaan federaalka sidaas waaye in la fahmaa loo baahan yahay ma aha federaalaa nahay madaxweynea nahay sida madaxweynaha soomaliya udhaqma u dhaqma ma aha madaxweynaha soomaaliya dalkaas ugu madaxweyne ka ah ayagaa asigaa magacaaway ayagaa maarata soo dhisay adeerkaa iyo mas aabbaha ma lagu aasin karaa dawladda aab maamul goboleed aabbahooda dawladda dhex waay waayahay aas waa la deyn looma baahna marka waxaa waaye waxaan leeyahay kuwa dawladda diidayo maamul goboleed isku sheegahayo Aha.
ha ku daydaan koonfur galbeed hirshabeelle eh, galmudug Aha.
ha ku daydaan aan leeyahay, laakiin insha Allah.
eh, xilliga doorashada eh, galmudug iyo koonfur galbeed markiuna fiirin eh, dhibaato badan dhiidi sidaadayba dareerta galmudug aan ku dambeyti ciidamo dheeraada la jiyey oo dawladda dhexe ku dareeran ahlusuna oo markii horeba maamulka eh, eh, deegaanadaasi haysatee meelina ku saari marka eh, siyaasadaasay iyo eh, waxyaabihii ku dhiigi gobolada eh, mayn ku baahanani dawlad nafteena inay haalan raadid Eh, horta waa maxsan tahay eh, saaxiibkay eh, ahlu sunna soo magacaaday ahlu sunna waljamaa hogaanka ugu sareeya koonfurta soomaaliya aniga waay sheegisaa kula hadlay Mhm, oo u soo halgamay usoo dhintay mhm, muddo badan juhdi ku bixiyey ku bixiyey mhm, oo weligii halgankii weli lagu- lagu lagu sii jiro mhm.
ciidamadan waa qaramaynay hay hadalka in la cadeel rabaa hay maalin aad baan qaramaynay dawladdan farmaajo markay dhalatay dawladii kale waa nala hadli waayeen aha dawladdan madaxweyne farmaajo uu ku yahay ayaa noo yeertay aha ciidamadii waa la qarameeyey mhm, Eh, culmada qofku hadduu culmo yahay inuu ballan leeyl rabaa mhm.
ilaahay baa qur-aanka noogu sheegay waufuu bilcahdi in alahda kaana mas-uula Mhm.
dawladdan madaxweyne farmaajo waa la heshiinay ciidamadan ciidamada dagaalka furunta hore oo baarer ku jiri wey Mhm.
oo ciidamada ugu xoog badan bay ahaayeen oo al-shabaab kasoo horeeyay gobolada gedo Mhm.
dawladda dawladda maarata ay ay kamid yihiin Laak- Eh, ahlu sunna baa soo mada qaaday siwa- isu isu ku xirisu Aha.
waad ogtahay juhdiga ay ku bixisay ahlu sunnadan oo eh, macalin mahmuud iyo sheekh shaakir- sheekh shaakir hogaaminayeen Aha.
dawladda soomaaliya intay ku bixisay aniga naguma bixinin Haye.
annaga soo aan aan deeminkii aan aan aan galnay Mhm.
dawladdu waa inay bixisaa Mhm.
madaxweynaha waa naga ballan qaaday Mhm.
ballantii aan weli ku joognaa Mhm.
marka eh, madaxweynaha dalka haddii waxay ballan qaaday dekreeto waay Mhm.
marka asigaan ku sugaynaa Mhm. Laakiin ahlu sunna laakiin aan ku dhamaayo laakiin nimankan intay dhaqaalo qaateen Mhm.
intay dawladdu la heshiiyeen labaatan jeer way ka badan tahay Haya.
weli wax kale usii dheer Haye.
baarlamaanka intii afkooda ku sheegteen baa la- gacanta laga saaray Haye.
kadib bay haddana markii baarlamaankooda la dhaariyey dawladdii ay ballankii la galeen ay bu- diideen Mhm.
ay haddana baarlamaanka la siiyo haddana dawladdii waa ka baxnay dheheen Haye.
aniga marka nimanka ayaga siyaasaddeena isma waafaqsan Mhm.
aniga ayaga isku siyaasad ma nihin Marka waa diidiin tahay.
anaga aad iyo aad baan ugu soo horjeey arrinkaas horena waa uga hadlay idaacadaha waan ka sheegay haddana waan ku celinayaa maanta Haye.
isku system ma ihin isku fikrad ma ihin aniga waxaan nahay dad dawlad jecel Mhm.
dawladdan u hogaamiye farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan ali khayrana Mhm.
waa dawladda keliya aan jecelnahay oo maanta dalka ka dhalatay oo aan dhihi karno waay way- waxay la dagaalamaysaa musuq maasuq iyo dhibaatada iyo corruptionka la dagaalamaysaa Waayahay.
keliya dawlad- dawlad- dawladda aan Eh, dhihi karno waay
maasha allah markabkan wiinan badana michael yaabti maalmoon koob maana muqdisho lay roogay markabka hiridoona markaatalay ku haay mudjay markab buu markiinku horaytiyo markab wali bilow muqdisho lahaan roro badan usle amlaha kamarmar birtamee ku reebow iska bay dhawalan weda boqolaal bakaar horshowa maayo baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow bes ew calaamada horumar lay dheh afkaha kulubati bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow suugii bakaari hirin qalabkii haddaay barma baradamba bahanagoy bakaar baabshay inhaynuu bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow dekadii banaadiraa baabuurtiis iskaba baalgalinyin buyalahasiyay ha bartiirayee bakaarka walaalo oflow oo baydhawo kiyaalo isqabshoo layskaba bogdhike yacni faromdawaytu dekadii banaadir bacdeen bakaarka walaalo oflow aywa irbadooma dhamman adiiba kooyha arag oflow baqaarka qalabka agabshay way hanis dumi isbabaalgeliyina buuha bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow baadii lanshe bakaar iyo agabshay bidhaan igada mawshe bulsho iyo doogshe qalab dhismii dhabiilnimaadis dhiminyi inhayna dhammaatiran dartalan aroorow bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow beed fille eh amboo baraakahooda dhisadaasi beec mushtar ho etaa baawur buuhufadaasi unku baaqatoy bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow beec raqiis eh baalween iyo jiingid bidhaantiyo shishal dugun dhammaan biro dhismooda rinjo nooc wal oo kii guryaalka ah safiito caadi ah i wilibiyeedo sharxanoo suuradiyo adlayaabasa mutneel midab walba inaska jaro ili aragdi la ajaa'ibaas idilika dhajiyona iyay aykii asuumale adaka galaasa tubooyinka biyo ihaa musquloo iyo mashraafa lan isticmaalow shaawar idhammaan musbaar alwaaxyaalka shal eh taawli iyo meesmuraal iyo intiiba alwaax dhisma'eed ankastaaw baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow
qaybogeen koor ee barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan iyo la dareertan wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwa foosiye abikar nuur iyo weliba ya ka dhawaaqday in dalka laku helay kiiskii inka horeeye ee caabuqa coronavirus iyoona wasiiradooya sheegtay in dowlada soomaaliya qofka laku helay coronavirus iyo karantiilahayt waana saashaato diyaariyahayta isbitaalo lanka taragalay in laka daawooye dadka cudurkaasito lanka shakiya amaba kadhiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladii ama keyskii ugu horeeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aada iyo aada uugu koreeyey waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la dare waa la waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid nineteen loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah sintomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dadka meelay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan isbuucyadiio damboo dhan dowladda waxay wada dadaalo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar afar iyo toban casho dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid ee midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro wakti yar gudaheeda meelaha dadka lagu karantiilaayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo ee aan bulshada lagu daynin ilaa laga hubinayo laga qaadayo baaritaan la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda kadibna haddii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan dowladda dadaal badanay samaysay meeshaas lagu karantiilaayo waa diyaar wakti yar gudaheeda weliba aada loogu dadaalo la isugu tegay dowladda ee xubnaheeda kala duwan xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo waxaa la sameeyey waxaa la diyaariyey isbitaal haddii xaalado ay soo baxaan lagu daaweeye isbitaalkii qalabkiisii waa waa la nadiifiyey waa la baneeyey waa la diyaariyey si looga hortago in qofkii uu soo rito xanuunka uu yani uu yani u dayacmo dadaal badan ayaa jira qalabkii qaar waa la dalbay qaar waana loo keenay wax dhib oo hadda ka muuqda dadkaas iyo qofka cudurka viruska korkiisa laga helay ma jiraan waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijino inay isdejiyaan aan la socodsiin doona mar walba xaaladda meeshaay maraysa haddii ay wax soo kordhaan laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso hay-adaha dowladda culamaa udiinka masaajidyada qeybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan inay taxadaraan ayagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yareyn kara inuu cudurkaas fido in lagu yareeyo nadaafadda in lagu dadaalo in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin in yacni shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan safarada la gaabiyo si ka alla si loogu hortegi karo cudurka inuu faafo waa idin xaqiijinaynaa mar labaad dadkaas waa caafimaad qabaan waa korkooda waa malaha calaamado waa dad aan maalin walba la arko takhaatiir u tagaan la keergareeyo halkaas qofna waxaan ilaahay ka baryaynaa in insha allahu tacaala uusan ma arka u dhibtooninuu ka bogsoodo laakiin waa xaqiijinaynaa dadka waa fiican yihiin meelaa lagu haayaa dowladdana dadaalkeeda aada ayuu u badan yahay sidii looga hortegi lahaa muwaadiniintii soomaalida ee imaaneysana meel in la geeyo meelahaas ka imaaneysa oo cudurka uu ka jira xaaladaha cudurka uu ka jiro in iyagana lagu hayn doono meel gaar ah ilaa iyo in laga xaq- intii laga xaqiijinayo inay cudurka jirkooda uu ku jirin in sha allahu tacaala waxaan noo wada rajeeyey ilaahay inuu wadana xafido asalaamu calaykum
een moorikadaayi qosabaa liinguriyey aan booro wali atilii ogayna ii eeliglow usbaalma ah saxaab company sbert bartis caalamiyaha bulshooy ogaalaa oonlanti haaye elbiyewa orore abaarlanki galona meel aaringe an guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab kambani isbeer baartisan ororoy ila wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyo hay ku oombateenna bulshoy oroora saxaab kambani isbeer baartis andu meelalaya afar bool iinku fadhiya albar moosi faraay ii iskaalmayntadoo oo halaawtay arnajiridee waxa ku eleeyey intasiinka akaatay mudun agalbereed baabuur waa iska falaasan inkaseeda bulshooy saxaab company sbert bartis saxaab combany isbeer baartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baaburta sida motoorada oo nooc welbile luga baaburta batariga baaburta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta le oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc kasta le mooto lama lugaadley bashkaleetiya iyo isbeer kale oo fara badan inkaseeda walaalayaal saxaab combany isbeer baartis ogaada bulshooy hamar malanku adeega wayba usasa toosa enkiirinya abuudabey saxaab combany sber bartis iyo weliba usaa ka horjeeda station yarooga ama walaay faahfaahin kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal shan konton iyo shan tumi toddoba soddon iyo kow eberli hal shan siyeetan sagaal iyo saddex toddobaadii
barnaamijkaana qeybasha hore iyo dhugunsadaaytana qeeray wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda soomaaliya iyo weliba usiina ku dhawaaqay in gebi ahaanba la roojiyay duulimaadyada caalamiga ee ku baxo gudaha dalka soomaaliya iyo haanhagalaayanba laku bilaabo tumisiyeedka bilan unakajarna ilaahay idankiisa allah naga najeeyo cudurkan maanta oo taariikhdu tahay lix iyo tobankii bisha saddexaad laba kun iyo labaatanka waxaa shir deg deg ah isugu kaayeeray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre shirkaas oo uu inoo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socdo dowladda federaalka soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cu- cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka siddeed iyo tobanka bisha march laba kun iyo labaatanka muddo shan iyo toban cisho ah micnaheedu waxaa weeyaan bisha siddeed iyo tobankeeda marka ay dhammaato habeenkii lix saac la gaaro sagaal iyo tobanka diyaarad international ah mana imaan karto waddanka kamana bixi karto waxay dowladda ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu ilaahay ka raali noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadamnimada iyo xaalado gaar ah insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhammaanteen Eh, xayiraadani waxa ay saaran tahay waddanka soomaaliya dhammaantiis ayay saaran tahay
weli barnaamijkaana qeybasha hor iyo dhugunsadaahitana qiyaaray guddiyada arrimo bulshada gaadiidka iyo maaliyadda golaha baarlamaanka soomaaliya iyo weliba yageega kulanku weeladana magaalada muqdisho kulankaas oo iyoon ku dhawaaqan gebi ahaanba in la roojiyo jaadka hagalo gudaha dalka soomaaliya kaasito oo ku kooyo dalalka dariska leh soomaaliya sida kenya iyo etoobiya maadaama dalalkaasitoy laku heli kiisas ku mid ah caabuqa coronavirus gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad iyo shirkun shir gudoomiyahay welibana gudoomiye ku-xigeenka iyo waxaana kumida gudiyadaba iyo iskarahan in la roojiya jaadka hagalow gudaha dalka soomaaliya ee ku kooyo kenya iyo etoobiya waxaan ku baaqaynaa ama aan u sheegaynaa dowladda in taxadir badan la muujiyo lagana hortago waxyaalaha nagu soo wajahan oo uu xambaarsan yahay fayraskaas marka waxaanu ka codsanaynaa oo nugu ku xoojinaynaa in maaragtay qaadka ka imaanaya wadamada deriska aan nahay in si kumeel gaara loo joojiyo waxaan anu ta'kiidinayaa in jaadka maad aragtay la joojo waayo jaadka waxa weeyaan ma aha xitaa gacanta lagu guraya keliya maaha waxa weeyaan in adduunka waad la socotaan la dhimay in la isku yimaado golayaal la golayo meel marka jaad waa waxa qura ee ummadda isku keena de lagu sheekaysto ama socialization lagu sameeyo saa daraaddeed aada iyo aad baan u ta'kiidinayaa in jaadka maxay tala joojo waxaan rabnaa inaan maaragtay aan baaqan u dirno urgajoogta soomaaliyeed ee ku dhaqan duniyada daafaheeda kala duwan waxaan leenahay idinkoo dalkiina iyo dadkiina u turaya maadaama lagu jiro xilliyada samarka ay dadku ay kusoo laaban jireen aada u imaan jirteen dalkiina iyo ramadaantiina ay soo dhowdahay waxaan waxaan idinka codsanaynaa inaad ku ekaataan waddamada aada joogtaan ilaahayna idinku badbaadiyo aadna survive garaysaan ummadda soomaaliyeed xildhibaanada soomaaliyeed ee golaha shacabku waxay ku hadlaan afka shacabkay ku hadlaan afkaarta shacabkayna gudbiyaan waxayna u xil saarteen xukuumad iyo laan fulin bay shaqadii fulintahay u xil saarteen dareenkayagii iyo aragtidayadii iyo wixii aan idinku baraarujinaynay aan aan on behalf of shacabka soomaaliyeed aan idinka codsanaynay waxa weeyaan in ugu yaraan la hakiyo jaadka dalka soo gelaya ilaa iyo inta aan xaaladda ka hubsanayn arrintaas shacabka soomaaliyeed qoraal iyo hadal iyo cod iyo social media meel walba ayay noo soo marsiiyeen idinkana waa idiin soo marsiiyeen haddaad xukuumadda tihiin waxa weeye fariintaas inaanu qaadnay oo aanu soo gudbinay waxa weeye allahuma ballaqtu ilaah waa ujeedaa wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askunshono stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil arwidiyo arlaadun baydho ulbaabadii laka bannaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic ee helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deero bystar business center electronic enwel adag malayase australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyayan eniyo kula taladayan carwo bystar agabka stationariga oo erbadoonku moganayna carwada lanka seedow bystar business center nadar welba mobel niclo ilaa iyo nay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafa
raadiyaalka ambarfayrada sameecado masaajidada oo tayi leh galabayowka hafiise oo tayi leh haliinkona ankumoganayfiili koronto isoollara dhalooyin falaad yar iwiinbale mishiin idin ahoo dhuhulkiridlan eraane madoobiiki shuwadaaso atarleka darsaaso arabtiismanka isla dhobsaaso madoono madaga ka unsadaaso arabtiisnadaliyaabasa mukeeb casri oo manka meelo boji meelika hirow malelan eraana meelba meelo manka meeli adafada adaleeku jeysa abuula biileerow olaka dhigow shaashido kumbyutare i mobele daboolshay burush lahoo madoo dharkaaka dhigadaaso madoonahii bontaybal warles sameecado makorofanadiyo warleske gasta freezer suber golda freezer filintajeerow casri ahoo dhawojowsi adalyaaba
barnaamijkana qeybasha dambe ayaa isla deerna qaaray madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo weliba usageega booqday taliska ciidamada daraawiishta jubbaland ee degmada afmadow walina madaxweyne axmed madoobe usameylasiti kala hadalay waxaana ku mid ah ciidamada daraawiishta maamul goboleedka jubbaland walina usanjeediya hadallo dhiirigeliyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland
amniga waxba kama qaban karo waxa waxaad kaga qabanaysaan waa waxa dareenka shacabku idiin qabo iyo sida shacabku idinla shaqaynayaan middaasaa asal waa middaa midda mudnaanshaha iyo muhiimadda weydiinay taasaan rabaa marka inaad sii xoojisaan markaasaad shacabkana wax u taraysaan lafihiinana ilaalinaysaan haddii shacabku kaa shaqeeyo oo maanta kalsoonidaas madow ka jirta ay jiri weydo oo ay nabaddiinkii kuu soo dhuumiyaan oo ay kuu soo qariyaan oo la guriga uu kuu soo galo oo markaa xerada jirta xaafadaada iriddeeda waxu kuu dhigo waad garan kartaa dhibaatada ka imanaysa laakiin kalsoonida shacabku markay jirto isku xidhnaanshaha shacabku markuu jiro kala warhaynta shacabka iyo ciidanku iyo maamulku markuu jirto waxa weeyaan gabadhu waxay kari kartaa inay tidhaahdo xalay markaan seexanayna meeshaas sidan mayna ahayna malaha waxbaa la geliyey oo kuwii baa yimid taasaan rabaa markaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan idinkaga mahadceliyo idinka iyo saraakiishiina soomaaliya maanta hal cadow bay leedahay halkaa cadow oo ay leedahay waa shabaab cudurka gaajada jahliga marka amni la helaa intaba laga fikeri karo inta uu mid kan midabkaaga le noocaaga sheeganaya kula waan kula dhashay kule intaas samaynaya uu dhibaatadii intaasoo dhan baabi'inayo waxba kuma aha maanta magaalada afmadow ciidan baa jooga difaacoodayna ku jiraan degmada oo dhan waxaan u malaynayaa ciidan baa jooga waa daraawiish somaa ciidankaas iyo boolis iyo nabad suud jubbaland maanta lama odhan karo ciidan xoogga dalka soomaaliyeed baa jooga oo ka hawlgala amnigiinana saasuu ku waxaysan yahay ood ku adkaynaysaan saasayna ciidannimadiina ku adag tahay deegaankiina iyo dalkiinana aad maanta gacanta ugu haysaan waxaan rabaa inaad sii dadaashaan oo aada labanlaabtaan dadaalkiina oo aan ku talagalno jubbaland iyo deegaankeeda iyo dalkeeda intaba inaynu ka shaqayno soomaaliyana aan gacan siino wixii aan cadowgaa ka qaban karra aan ka qaban waxaa dhibaato ku ah waddanka oo culays ku ah halkaa cadow in laga wada shaqeeyo waxaa maanta waddankii uu marayaa dhul xor ah oo shabaab laga xoreeyey oo dhowr iyo toban sano nabad ahaa oo aan shabaab ku jirin in maanta dawladdii soomaaliya iyo ciidankeeda intii la daabulo ciidankii turkiya lagu soo tababaray maraykan tababarayay cid waliba tababaraysa intii la qaado in la yidhaahdo deegaanaha lagu xoreynayo maanta waxaa la leeyahay afmadow baa la rabaa in la xoreeyo afmadow shabaabka jooga waayo warba idinkaa maanta shabaab oo maanta shabaab laga xoreynayo laleeyahay afmadow baa shabaab laga xoreynayaayo belaxa baa laga xoreynaya baardheelaa laga xoreynaya doolo baa laga xoreynaya waxa laga xoreynaya wax la garan kara maaha dagaalkii shabaab baa u baahan kii shabaab baa yaala cadow baan leenahay annaga soomaali dhexdeeda iyo wiilka isteelahan iyo calanka watay cadow isuma ah in noocaa looga shaqeeyana wax saxama markii wax kale la waayey ee sheeko kale ay socon weyda waxay noqotay in la furfuro oo la burburiyo ciidamada isbaaniya ka dhacday inta magaalo oo kale oo dhan bay ka dhacday waxaa tusaale idinku filan reer doobley taliyihii daraawiishta idinla joogay ma haystaan ood og tihiin aada maqasheenna saxaafaddana aad ka maqasheen in dawladdii soomaaliya culays ay u soo saartoo leen warniya waxaan rabnaa inaad nala shaqayso maxaad nagula shaqaynaysaa waxaan rabnaa inaad nala burburiso afmadow ood ciidankeeda nala baabi'iso oo ciidanka xoog gaara ee shaqadaa ku jira aada baabi'iso waayo maxaan samaynaa lacag baan ku siinaynaa kala furfur labada laba isugu dir kana baabi'i kana dil waxaad tidhaahdaa meeshana dawladnimo kama jirto waxbana ma nihinba dad baa baabi-baan waa wax intee leeg arrintaas maxay kaga duwan tahay ciidankii badaxaawo jooga iyo doola waxaa lagu dhibaatada loogu geystay maxay maanta badaxaawo ku mutaysatay in la burburiyo oo xabadi ka taagan tahay oo dhibaatada halkaa ay gaadhsantahay maanta maxay ku mutaysanaysa badaxaawo maxay ku mutaysatay waa middaasoo kale midda afadoona laga daa ee la rabay dhibaatadaas inay noocaa ku noqoto ee lagu yidhi ma hadow hawshaa qabo sidaa yeel lacagtaasaan kuu soo diray lacagahaad maqasheena laga sheegaya saxaafadda waaran saddexa kun ee tareeyahana way jirtaa siddeetanka kun ee layidhi ciidanka xoolo ugu qalo kuwa qoqaanna ku keeno kadib waxaad tidhahdaa qolada maamulka ana dabada xabad ka geliyo kadib sidaa iyo sidaa yeel oo madaxweyne la hadlayo oo taliya nabadsuguud la hadlayo oo sarkaal kale la hadlayo oo qof waliba hadalkaa uu kula hadlayo waad garanaysaa intuu dheeli waxay aad u fiican tahay waan rabaa inaan isagana ku abaalmariyo kuna galacsiiyo inta xidhiirkaasi socday intaasoo dhan inaan khadka kula jira oon dhegaysanaynay oo aan oo laga hadlayey oo waxaa loo sheegayaa tahay masaalix shaksi ah mahad hadduu og yahay ciidankiisu inay nugul yihiin oo wax alaaliya wuxuu sheegay intay u qaatay kaaleha wax burburinaya leen isaga laftiisu ciidanka uu xukumo wuxuu garanayay waxaa ku jiraysay yihiin wuxuu ihi madaxweynehu ciidankaygana waan ogahay waxa la ii shoogeen waxay aqbali karaan maaha waxay ciidankayga la iigu farayaan lama anna ma aqbali kara iyaguna ma aqbalayaan waxaasaana la wadaa waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo lacagtii inuu yidhaahdo xagee xisaab dawladda ay ku leedahay accountigaas accountiga nambarkiisa ha lagu shubo dawladda ay igala wareegto sababto wuxuu yidhi waxa dee anigu weji aan ku qaato ma garanayo ilaan wejiga lagu siiya waa inu wax burburiye miyuu burburin karaa damiirkiisu miyuu siiyey maya sow maa hadduu damiirkiisu siin waayo dee sabab uu sii isticmaalo ma laha marka sababto waxa isaga fulana wuu yaqaanaa dariiqa loo soo marayana wuu yaqaanaa taa waxaan rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo gaashaan loo hay gaashaanla dhexu qaadanaya waa lagu dalacsiin qof kasta oo shaqada noocaasa iyo siday tahay wax uga qabtana waxaan rabnaa inuu helo abaalmarinteeda qof walba qof walba waa lala xidhiidhayaa qof walba waxbaa loo sheegayaa meel walba way ka dhacday qof waliba waxa uu uga tago soomaaliya dawladda waxaa qoraysa taariikhda taasaan rabaa inaan dawladda idhaah aan isku tashanno aan innagu xisaabtanno cadowgeenna waa naqaana aan iska celinno soomaali baan nahay qolo kale ma lihin jarmal ma lihin beljim ma lihin etoobiyaan ma lihin kiyaan ma lihin soomaali baynu nahay teenna innagoo ku dagaalamayna nimankaan iska celinno dadkeennan aan ka xoraysano dalkeennan aan wax kaga qabsano middaasoo iskuma ogaano dadkiinu siday idiin rabaan waa inaad la shaqaynaysaan haddayna idinla shaqaynayn lama shaqayn kartaan sidaa yeela sarkaalku ha isku daya iyo ka maamulkii wiilka askarigaa iyo ka dhufayska ku jira iyo ka roondada u baxaya inay ogaadaan xogtiisa ka wada shaqeeyaan hadan haddaan la isqalbi ogeyn oon la wada hadlaynin oon askariga la wacyi gelinaynin oon loo sheegaynin xaqiiqada uu ku jiro qofna qofka kale qalbigiisa ma jeexi karayo middaas haasala saaka ciidan daraawiish boolis nabad sugid waxaan is leeyahay dadka deggan afmadow iyo ciidankoodu waa meesha aan arkay isugu duuban yihiin ay ugu fiican yihiin ama nabad sugid ha noqdeen ama boolis ha noqdeen ama daraawiish ha noqdeen kalsoonida iyo isku duubnida iyo dareenka shacabku qabaay waa meesha ugu fiican ean is leeyahay shacabkeeduna kulli waa wada ciidan hooyooyinku waa ciidan aabbayaashuna waa ciidan dhalinyaraduna waa ciidan taa ha laga shaqeeyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa sarkaalkii inaan halkan ku dalacsiiyo hortiina
guud ahaan akhyaaray barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan oo aanu maxmed cabdiraxmaan cabdulla siina dareer siyaay dhinac sanaadana cabdinaasir axmed moyonin fadhi waliba siinkuugu tabaane sidaasiyo ammaanaal ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu